oo ay wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo wakiilka ah dowladda dhexe ee soomaaliya waxay ku dhawaaqday furitaanka hay-ad cusub oo lagu magac daray hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha hay-addani ujeedada loo sameeyey waxay tahay waa hay-ad qaran waxayna ka shaqeyneysaa xaqiijinta iyo ilaalinta mustaqbalka muxuu ahay shuruuc ku aadan muxuu ahay qaxootiga iyo barakacayaasha soo laabanaya inay sameyso sidoo kale hay-addani waxay u samaysnaan doontaa inay diyaariso qorshayaal islamarkaasna ay fuliso taageeridna ay u sameyso howlaha iyo arrimaha ku aadan barakacayaasha iyo qaxootiga dib usoo laabanayo marka hay-addani waa hay-ad dowladda dhamka xigsanayso qaxootigan iyo muxuu ahay barakacayaasha wadanka dib loogu soo celinayo iyo sida ay uheli lahaayeen nolol iyo muxuu ahay mustaqbal fiican dhanka sharciyadana muxuu ahay way ka hagaanjin doontaa sida lamidana muxuu ahay mashaariicda iyo fulinta iyo howlaha ku aadan muxuu ahay barakacayaasha iyo qaxootiga dib usoo laabanayo waa hay-aad u taagan si toosana waxay uhoos timaadaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka
waxaa jiray miisaaniyad ama qarash uu wasiirka ku dhawaaqay oo aan u malaynayo inuu yahay ilaa toban milyuun oo euro halkuu idinka soo gaaray qarashkaasi sideese loo qoondeeyey oo aada rabtaan maxaa ka mid ah howlaha aada rabtaan inaad ku qabataan
hay-addani sida aan hore kugu sheego waa hay-ad u diyaarsan waxuqabadka barakacayaasha iyo qaxootiga waxaana naga saacidaya howlahani muxuu ahay u n h c r iyo muxuu ahaa u n h c r ayaa naga saacideyso iyo dowladda oo iyadana qeybteeda ka qaadanayso arrintani waxaa hogaaminaya dowladda waxaana wakiil uga noqonaysa wasaaradda arrimaha gudaha cid walboo nagu kaalmaysana waan soo dhaweyneyna aan kugu celiyo mar kale tani waa hay-ad cusub oo dowladda iyo federa dowladda federaalka soomaaliyeed iyo wasaaradda oo wakiilka ka ah dowladaba mxua iyadana wakiil uga noqon doonto arrimaha ku saabsani taas ayay noqonaysaa hay-addani hawshani waa hawl bilow ah oo aan rabno qaxootiga iyo hadda wadamada wadamada dibadaha ama wadamada dariskaa joogo dalka kusoo laabanayo inaan wax u qabano muxuu ahay mustaqbalkana soomaaliya maadaama dad fara badan oo muxuu ahay barakacayaal ay jiraan wadanka dibadiisa iyo wadanka gudihiisa ku barakacay iyo qaxootiga oo wadanka dibadiisa jiro in ay dib usoo laabtaan qaarkood ay diyaar yihiin kuwaas inay qeyb ka qaadato tanina waxay noqonaysaa muxuu ahay mid qeyb ka noqonayso dib u dhiska dalka iyo dowlad dhisidda soomaaliya oo sii hagaagto waxaan ku sheegaynaa inaa hadda aada u qaadato informationka shacabka gaarsiineysana ay noqoto inay jirto barakacayaashii iyo qaxootigii soomaaliyeed ee dib dalka dib uga maqna dalka ka maqnaa in dowladdii dhexe ay u samaysay muxuu ahaay hay-ad hay-addaasina ay la macaamili doonto hay-addaasina waxay toos u hoos imaaneysaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waamadsanta waa tahay adoo mahadsan waxaad intaan ugu dari lahayd wasiirka wuxuu sheegay in toban kun oo qof ay isu diiwaangelisay inay kenya kasoo laabato dadkii ugu horreeyey ayaa dhoobley soo gaaro oo kismaayo lagu soo wadaa maxaa xog ah ama faahfaahin dheeraadood naga siin kartaa dadkaasi imaanshahooda iyo qaabka ay u imanayaan iyo meelahay kala tegayaan
dadkaasi imaanayo waa dad voluntarya oo dalka dib ugu soo laabanayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda la shaqeynaysa u n h r iyo agensigan cusubna wuu ka warhayaa muxuu ahay qorshaheedii iyo wixii loogu talagalay dhowaan waad arkaysaan hawshaasna gacanta ayaan ku haynaa waa namaadsantaha aada umaadsantaha